بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo toddobaatan iyo shanaad ee suuratulbaqara ilaahi wuxuu leeyahay aladiina kuwii ya'kuluuna cunaayey arribaa ribada laa yaquumuuna ma soo kacayaan oo qubuurta iyo xabaalaha ma ka soo kacayaan qiyaamaha ilaa kamaa yaquumu ee ilaa qiyaaman histaag mooye oo ka qiyaami ladii kii histaagiisi oo kalaa yatakhabatuhu ou ridridaayey ou garaacayay ou dardarayay ashaydaanu shaydaanku min almasi waali xaggeed iyo waali darteed daalika kaasi waa ahaaday biannahum ay bisababi annahum ayagu qaaluu inay dhaheen gaaladaani adduunyada innamaa in kala mahane albaycu beecuba midlu ribaa waa ribada oo kale wa axala allaahu walxaal axala allaahu allana ou xalaaleeyey albeyca beeca ou xalaaleeyey iyo beeci wa xarama ouna xarimay arribaa ribadii uu xarimay faman jaa'ahu qofkii ay u timaado marka mawcidatun waano iyo canaani min rabbihi rabbigiisa xaggiisa ay uga timaado oo fantahaa ka reebtooma ribadii falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray iyo macaamilkii hore wa amruhu qofkaas amarkiisana ilallaahi ayuu ahaaday waman caada ciddii laabatana fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda ayay khaaliduuna ku waaraayaan waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara si gaaraan waxaan kusoo guda jirnay meelihii ilaahi subxaanahu wa tacaala nafaqooyinka iyo sadaqooyinka iyo wax ku saabsan looga warramayey halkan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan macaamilka ribada la yidhaahdo ka warramid laga warramayo arribaana asalku waa siyaadada ribaduna waa laba nuuco mid waxaa la yidhahdaa riba alfadli midna waxaa la yidhahdaa riba nasii'a riba alfadli waxaa laga wadaa waxaa jirta ashyaa iyo ajnaas mid walboo ka mida uu ribo wiiho riba gasho ashyaadaas marka haddii lays dhaafsanayo layssiisanayo ayaga wax ka mid ah layssiisanayo waxaa la fiirinaa labadaas ashyaadaas ka mid oo layssiisanaho ma laba isku jinsi yahaa mase isku jinsi maa hadday isku jinsi yihiin sida timirta oo kale timir isla wada yihiin ama milax isla wada yihiin ama dahab isla wada yihiin ama fido isla wada yihiin waxaa shardi ah inaan la kala badin daynna aan lagu kala qaadan oo iitaag aan kuu taagay inay noqdaana shardi aanaan la kala badin haddii wuxuu ay yihiin ashyaadaas ka mid a laba kale jinsiya hadday yihiin jinsi walboo ka midana ribadu ay gasho laakiin ay kala duwan yihiin oo maalan ay kala yihiin timir iyo dahab oo kale ama ay kala yihiin dahab iyo fido ay kala yihiin tusaalahaan hadday kala yihiin dahab iyo fido oo kale waxaa bannaan in la kala badiyo laakiin waxaa mamnuuca ayadana in la kala daynsado oo waxaa rabaa goobta in lagu kala qaato taas riba alfadliyaa la yidhahdaa hadday dhacdo riba waxaa jirta la yidhahdo riba nasii'a waana riba aljaahiliya ribada la yidhaahdo waana ribadii jaahiliyadu ay ku macaamili jireen waana midda hadda adduunyada taalla inteeda badan waa ribadeenka ku saabsan qofaa wax la deyminaa qofkii markii la gaaro xilligii loo qabtay inuu deynta iskaga bixiyo hadduu qofku deynta bixi waayo a waxaa la leeyahay dhib ma leh waxba haddeer haskalifin waxaadna ku dartaa bil walba ama sano walba waxaa ku raacaysa intaasaa ku raacaysa tusaalahaan kun doollaroo daynaha lagu lahaa waxaana lagu ballamay bisha bilheblaa markay dhammaato soddonkeeda inuu iska bixiyo soddonkii waa la gaaray deyntiina uu iska bixi waayo waxaa la yidhi bil walba boqol dollaraa ku raacaysa xilligaa rabtana iska joog adduunyada hadda macaamilada bunuugta joogaahi ama bunuugta ka shaqaysta ay ku macaamilaanna inta badan waa saas kuwa gaalada ayaga warkood badaa kuwa muslimiinta in badanoo ka midhuna ribadaas way isticmaalaan ilaahay marka wuxuu yidhi alladiina kuwii ya'kuluuna cunaayey arribaa ribadii kuwa cunaayey laa yaquumuuna ma soo histaagayaan oo ma ka soo kacayaan xabaalaha qiyaamaha ilaa kamaa yaquumu ladii kii sida uu histaagayo oo kala mooye ay ilaa qiyaaman histaag mooye oo ka qiyaami ladii kii histaagiisi oo kala mooye yatakhabatuhu ou rirridaayey ou tuurtuurayay ashaydaanu shaydaanku min almasi waalida darteed waxyaabaha dadka ribada cuna lagu ciqaaba waxaa ka mid a qiyaamaha markii qubuurta laga soo saarayo waxay soo baxayeen ayagoo wax waalan u muuqaal eg calooshoodii waxaa ka buuxa wax tiro badan oo culays badan oo ribadii ah markaasaa calooshooda ribadiiyaa ka dhex dheldheelini dhinac dhinacay u dhacdhacayeen marka iyagoo wax cabsan u eg alaalaxyaal ah ayay imaanayeen qiyaamaha soo baxayn sida nin waalan ama qof waalan oo jinni dardaray adduunyada oo u socdo see qofka jinniga qabaa u socodkiisu socod toosan maa wax dhacdhacaya jinniga rirridaaya sida marka qofka waalan oo jinnigu rirridayo oo u socda iyagoo u socda ama u eg aa qiyaamaha qabriga laga soo saara dadka ribada ka shaqaysta ama ribada cuna dadka ribada cuna waxaa laga wadaa dadka ribada ku macaamila ama ha cuneen ama guryaha ka dhisteen ama akoonna iyo bunuugta ha dhigteen daalika ilahi marka wuxuu yidhi kaasi waa ahaaday cadaabkaas iyo ciqaabtaas iyo suuraddaas foosha xun in qiyaamaha lagu soo saaro dadka ribada cuna biannahum bisababi annahum ayagu qaaluu inay dhaheen adduunyada markay joogeen ay ribada ku macaamilaayeen inamaa in kale maahane albeycu beycuba mithlu ribaa waa ribadii oo kale waa sharci khilaaf markii la yidhi ribaduna waa xaaraan beycuna waa xalaal oo waa kuu bannaan tahay caaggan biyaa oo halka dollar kugu fadhiyey inaad laba dollar siisato wax kuu bannaan waayo siyaado aad ka heshay ribxi laakiin deyn aad qof ku lahayd inaad wax ku kordhidaahi markuu xilligii deynkii inuu bixiyo la rabay la gaaro hadduu bixi waayo xaaraam waayo waa ribo markii la yidhi ay waxay dhaheen maxay isdhaamaan wuxuu waa beecee oo kale haddii ribadanu ay xaaraam tahana beecuba waa ribadoo kale asagaba siyaadaa ku jirtee beecaba maa la xarimay dheh waa shubha raqiisa ilahay marka wuxuu yidhi daalika kaasi waa ahaaday cadaabkaahi biannahum bisababi annahum ayagu qaaluu inay dhaheen inamaa in kale maahane albeycu beycuba mithlu ribaa ribadii oo kale wa oo asagaba siyaadaa ku jirtay ribxiyaa laga helaa sida ribada ribxi looga helo haddii marka ay ribadu xaaraam tahay beecana maa la xarimo ilaahay marka wuxuu yidhi walxaal axala allaahu ilaahay uu xalaaleeyey albeeca beeca dadka u xalaaleeyey wa xarama uuna xarimay arribaa ribadiina dadka uu ka xarimay ay saas leeyihin ilaahayaa addoommadan abuuray isagaana u taliya beeca isagaa xalaaleeyey ribadana isagaa xarimay amarka ilahay in la qaatana waa waajib in hadalka alle subxaanahu watacaala la ictiraado lima facalta haadaa la yidhahdana waa gaf iyo xadgudub laa yus'alu camaa yafcalu ilaahi subxaanahu watacaala facaalun limaa yuriid waxau samaynaa lama weydiiyo waxuu doonouna sameeya waxuu doonou xarimaa waxuu doonouna xalaaleeya faman jaa'ahu ciddii marka ay u timaaddo mawcidatun waano iyo wacdi iyo canaan oo min rabbihi rabbigiis xaggiisa ka ahaato rabbigiis xaggiisa ay uga timaaddo oo laga canaanto ribada iyo macaamilkeeda iyo oo lagana wacdiyo ribada ee fantaha ka reebtooma oo amarka ilaahay qaata oon mucaarado iyo madaxadayg la imaanin oon hunguri qaadin falahu kaas waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray oo macaamil ah qofkii ribada ku macaamilayay ribadan xaaraannimadeedana aan ogeyn markii loo caddeeyo xero ribadu inay xaaraam tahay waxaa la rabaa inuu ka joogsado ribada macaamilkeeda ribada ku macaamilka ku macaamila inuu ka joogsado hadduu marka ka joogsado macaamilkii hore uu ribada ku macaamili jiray aawe iyo wixii uu hore uu ribada ka shaqaysta iyo daarihii uu ribada ka dhistay iyo beerihii uu ribada ka tacbaday iyo xoolihii uu ribada ka tacbaday maxaa lagu samaynaa kuwaas looma haysto waa macfu cafis waa haddiiba markii amarka alle uu soo gaaray waanaduu soo gaartay canaanta la iska canaananayo ribada cunitaankeeda iyo ku macaamilka ribada lagu macaamilo hadduuba ka joogsado amarka ilaahay u qaatay faman jaahu qofkay u timaado mawcidatun mawcida ay u timaado iyo wacdi waano iyo canaani min rabbihiin ay uga timaaday fantaha ka reebtooma ribadii falahu waxaa u sugnaaday kaasmaa salafa wixii hormaray oo macaamil ahaa ou ribada ku macaamilay wixii uu ka shaqaystay wou leey wa amruhu amarkiisuna ilallaahi alle xaggiisa u ahaado adinka amarkiisa wax idinkama quseeyaan xoolihii aad ka tacabtay ribada kaan dhihi maysin waman caada ciddii laabatana oo markii ay ribada laga xarimay kadib oo ay taxriimkii ogaatay oo ayadihii ay soo degeen oo wacdigii uu soo gaaray oo uu ka tegey kadib gadaal qofka ugu laabta oo hunguri qaadana fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari waa naarta asxaabteedii hum ayaguba fiihaa naarta dhexdeedayna khaaliduuna ku waaraaya waa waciid adag waay kuwa naarta ku waaraahina waa kuwii ribada xalaashada wayna ku gaaloobayaan xalaashiga ay ribada xalaashadeen markay ogaadeen ribadu inay xaaraam tahay kadib yamxaqullaahu alla waa uu tirtiraa arribaa ribadii wa yurbii alla waa uu badinaa oo waa kobciyaa alsadaqaati sadaqaadkiina wallaahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid walba oo gaalnimo badan oo ahiimin dembi badana ah ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala yamxaqullaahu alla waa tirtiraa arribaa ribada ilaahay waa tirtiraa subxaanahu watacaala waa baabi'ina laba siba waa lagu fasiray baabi'inta ribada ilaahay uu baabi'inaa iyo wixii ribada laga helo oo dhaqaale ah in ilaahay subxaana wa tacaala qofka ribada ka shaqaysta oo uu arrintiisa aakhirkeeda uuba cayr ka dhigo iyo gacan madow oo xoolahaba laga baabi'iyo baqaradu ka gubtaan maraakiibta ka quusaan beeruhu ka ba'aan waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray xooluhu ha iska karuuraadeen ha iska tubnaadeen hadday rabaane laakiin in barakada laga qaadayo labadan mid ka midana laa shaka way dhace dadka ribada inta badan ku shaqaysta xooluhu dhadhan uma laha iyaga barakana uma laha qalbi qalal iyo oon iyo engegnaan iyo qalbi ka faqri ayna kasii qaadayo ilahay marka wuxuu yidhi yamxaqullaahu alla waa tirtiraa arriba ribadii barakada alla waa ka qaadaa waana halaaga wayurbi alla waa ziyaadiyaa asadaqaati sadaqaadkana waa ziyaadiyaa waa ziyaadina sadaqada xoolihii laga bixiyey xoolihii laga bixiyey sadaqada ilaahay subxaana wa tacaala waa uu barakeenaa ayadaa sadaqadaahoo la bixiyana intii la bixiyey keliya qofka u ahaa maydee waa loo kobcinaa qofka wixii waa loo badinaa qiyaamaha aadaa loogu badinaa wallahu ilaahina laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid walba oo gaalnimo badan ilaahay ma jecla oo ribada xalaashada ahiimin dembi badana ah oo dembigiisu aad u badan yahay hadduusa ankii xalaashan ribada ku macaamila ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaadii toosiyey wa aatuu bixiyey azakaata sakadiina lahum waxaa u sugnaaday ajruhum aa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun cabsiyuuna calayhim dushooda ma ahanin walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaayeen muminiintii acmaasha wan wanaagsan samaynaysay oo ribada ka tegaysay waxyaabaha ay leeyihiin oo wanaagya ah ayaa ilaahay ka warramay ilahay marka wuxuu yidhi ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wixii la rabay in la rumeeyo oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaashii wan wanaagsanaa oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaaddii toosiyey oo wa aatuu bixiyey azakaata sakadii iska dhiibay lahum waxaa u sugnaaday kuwaas ajruhum hawaabkooda ayaa u sugnaaday iyo janno cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun wax cabsiyuuna calayhim kuwaas dushooda ma ahanin mu'miniinta ah walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya oo murgaaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyow ittaquu ka baqa allaha alle oo alla iska jira wadaruu kana taga maa baqiya wixii haray oo min aribaa ribadii ka ahaaday in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa wax rumeeyey oo mu'miniin ah fain lam tafcaluu haddaadnaan samayn fa'danuu ogaada bixarbin dagaal oo minallaahi alle xaggiisa ka ahaaday wa rasuulihi iyo rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday wain tubtum haddaad tooba keentaanna falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum ra'su maaliyadiinna laa tadlimuuna xaal aan adnaan wax dulminaynin walaa tudlamuuna aanaan laydin dulminaynin ilaahi subxaana wa tacaala markuu ka warramay waxyaabaha ku saabsan ribada iyo macaamilkeeda ayuu ilaahay meeshaan dadkii muslimiinta baaq u jeedsi markaasaa ilahi wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayow ittaqullaaha alla iska jira ciqaabtiisa iyo cadaabkiisaoo ka cabsada wadaruu kana taga maa baqiya wixii haray oo mina ribaa ribadii ka mid a horaan waxaan usoo marnay qofka markii ay soo gaarto taxriimka ribadu markuu soo gaaro uu caddaado wixii macaamil ahayuu markaas ka hor u macaamilay inaan loo haysan laakiin markaas wixii ka dambeeyey macaamil uu ku macaamilo ribada inay xaaraam ka tahay xoolihii uu ka shaqeeya hayna xoolo xaaraam ay yihiin meeshaana waxaa looga warramay dadkii aad ribada kula heshiiday qaar ka mid a adoo deyn ku leh deynaa dadku leedahay deynkaasna ribaa kuu saaran welina ma aada qaban wixii aad hore u qabatay taxriimku markuu soo gaarayay ka hor wixii aad qabatay laguma haysto laakiin dadkii taxriimka ku soo gaaray adoo deyn ku leh deynkaasna riba ay kuu saaran tahay waxaa waajib ah ribada inaad iska dhaafto oo aad tidhaahdo ribadu maya waxaa ribadaho deynka ii saaraa ilaahaa xarimay waxba ku fali aan maayo ra-sulmaalkaadiina dadka aad ka qaadato intaad ku laheyd kun doolaraad ku laheyd rib ahaanna waxaa kugu saareed shan boqoloo dollar shanta boqol waa xaaraam oo iska deyne ribadii waxaad ka qaadane shaygii asalka kuu ahaa iyo ra-sulmaalkaadii kunkaadii dollar ilahay marka wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaaha alla ka baqa wadaruu kana taga maa baqiya wixii haray oo mina ribaa ribadii ka ahaaday oo dadka idinkugu haro dadka deyn ahaan adugu lahaydeen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala fain lam tafcaluu marka haddaadnaan samayn hee maxaa idinku dhacaya fain lam tafcaluu haddaadnaan samayn saas oo aadnaan ribada ka tanaasulin oodnaan ribada ka tegin oodnaan ka fogaan fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada marka oo minallaahi alle xaggiisa ka ahaaday wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ee mu'miniinta ka ahaaday warmihiinna soo qaata seefihiinna tunta waana la gaaday hadhihinina diyaargaroobo dagaal u diyaargarooba dagaalkaas laakiin yaa lala gelaa ilaahay iyo rasuulkiisa lala gelaa ciddii marka awood uleh inay ilaahay la dagaalanto ribada ha iska cunto ciddaan ilaahay awood u lahayn inay la dagaalantana ribada cunadeeda ha iska daydo waa khatare waxaa lagu mutaa dagaal ilaahay subxaanahu watacaala wain tubtum haddaad tooba keentaanna falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna ra-sulmaaliyadiinna iyo usuusha xoolihiinna idiin sugnaata ra-sulmaallada ayaa idiin sugnaata laa tadlimuuna xaal aadnaan wax dulminayno aadnaan ra-sulmaal ka badan aadnaan qaadanaynin se ra-sulmaalka wax ka badanu waa ribadii walaa tudlamuuna adinkana aan laydin dulmayno aan laydin lahayn ra-sulmaalkiina waa idinka gubti marba haddaadba ra-sulmaalkii wax saarteen oo ribo ah waa idinka gubta laydin dhihi maayo ee qofka waxaad ku leedihiin wixii adinku aad lahaydenaad ku leedihiin wain kaana hadduu ahaado oo uu jiro duu cusratin mid faqriya cayr u saaxiibaya saboolnimo fa nadiratun sugid ayaa waajibaysa la sugo kaas ilaa maysaratin ilaa laga gaaro inta ilahay wax uga fududaynayo wa an tasadaquu inaad sadaqaysataanaana khayrun lakum adinka idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad tihin kuwa wax og waxaa soo haray dadkii ribadaan la saaraayo waxa ku kalifaya ribadaan in la saaro waa maxay waxay ahayd waktigii deynka la siiyey lagula ballamay inay iska bixiyaan ayay iska bixi weynayaanoo kadib dhacayaan dadkaas marka waxaa laga yaabaa inay ka mid yihiin dad fuqara ah oo cayr ah oon awoodba u lahayn inay xoolahan iska bixiyaan xilligaas gacantooda wax soo geli waayeen awalba deynka waxaa ku kalifay tabaraa ku kalifta hadeertaanna tabartiyaa weli hayda oo ilaahay subxaanahu watacaala gacantooda wax soo geli ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala marka dadkaas laba si mid ka mid ah loola dhaqmo labada si midka koobaad oo waajibkaahi waxa waaye haddii qofku faqiir yahay oo cayr yahay ousa waxaysan daynna aad ku leedahay waa inaad sugtaa inaad ribo saarta maaha arxandarradaasu ma fiicna inaad isla markii maxkamadda geydana aankee maaha maadaama uu mucsar yahay waa inaad sugtaa ilaa ilaahi subxaana watacaala wax ka siinayo waa kugu waajib arrintaas arrinta kalena waajib kuguma ah laakiin waa kula gudboonta waana aad inu fadli badan taha waxayna tahay arrintaas dambe inaad iskagaba cafido daynkaba meeshii aad ku maxkamaday lehed ama aad ribo iyo siyaado ku saari lehed inaad iska cafido oo aad tidhaahdo dhammaantiiba waa kuu daay ama aad tidhaahdo in badanoo ka mida waa kuu daayo oo iska fududaydo nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka ka fududeeya dadka deynka in ilaahi subxaanahu watacaala qiyaamaha ayagana dunuubta u dhaafo oo ayagana wax loo fududaynayo qofka adduunyada qof kurba ka faydana ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu qiyaamaha ka faydaa kurbo kurbooyinka aakhira ka mid a arrintan marka waa arrin aad u fadli badan nin wuxuu sheegay nabigu calayhi isalaatu wasalaam dadka deynka sii jira ee addoommadiisa dhihi jiray dadka u fududeeyo dadka iska cafiya deymanka deymanka lagu leeyahy nin maalqabeenoo ah ee ilaah yidhi subxaanahu watacaala anna waa iska dhaafa isaga ee ilaah yidhi anna isaga waa iska dhaafa waa iska cafi cafis ilaahay marka qofkii rabaa waxyaabaha uu cafiska ilaahay uu ka heli karo ku mudan karo waxaa ka mid a dadka deynka uu kuleeyahay inuu u fududeeyo oo uu iska cafiyo marka arrinta fiicanna waa arrintaas haddaan taas fiican aadan samaynayna mid kugu waajibaa jirto qofku haddii uba uu cayr yahay faqiir yahay inaad u sugto ooda kalarka ku dhegin waa kugu waajib hadduu laakiin wax haysto oo ku meermeerinaa waa dacway kartaa waa maxkamaday kartaa ilaahay wuxuu yidhi wain kaana duu cusratin haddii uu jiro mid cusro u saaxiib ah iyo faqri iyo cayr iyo culays fa nadiratun ay falwaajibu waxa waajibka ahu nadiratun waa sugid iyo korasho loo sugo kaas oo deynka laga sugo ilaa maysaratin ilaa laga gaaro waqti ilaahay wax u fududaynaho oo ilaahay wax siinaa subxaanahu watacaala wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan taas waajib eed in loo sugo faqiirka ilaa ilahay wax ka siinaa waajib eed faqiirka deynka qaba wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan ay tasaduqukum sadaqaysigiinna ayaana khayrun lakum adinkaba idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad tiin kuwa wax yaqaana oo khayrka garanaya waxaaba idin khayr badan inaad iska sadaqaysataanoo aad iskaga cafidaan wixii aad ku lahaydeen wattaquu iskana jira yowman maalin ama cadaaba yowmin yowmkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi dhexdiisa ilallah uma intaa kadibna tuwafaa waa loo oofinaa kullu nafsin naf walba bimaa sheegi kasabad ay kasbatay walxaal hum laa yudlamuuna dadkaana aan la dulminaynin aayaddan culamada qaar waxay ku sheegaan aakhiru aayatin oo nasalat aayad soo degtay aayaddii u dambeyday waa aayaddaanay dheh nabigu calayhi salaatu wasalaam markay ku soo degtana kadib maalmowba noolaayay dheheen culamada qaar maalma kadibba waa dhintay ilahi wuxuu leey wattaquu iska jira dadow yowman maalin maalin iska ilaaliya oo ka baqa maalin ciqaabkeed iyo cadaabkeed yowmkaasoo turjacuuna laydin celina fiihi yowmka dhexdiisa ilallaahi alla laydin celina xaggiisa waa qiyaamaha uma intaa kadib tuwafaa waa loo oofina waa loo dhammaystira kullu nafsin naf walba iyo naf dhammaanteed waxaa loo dhammaystiraa oo la siinaa maa kasabad waxay kasbatay walxaal hum laa yudlamuuna aanaan la dulminaynin wacdiya waana lagu gabagabeeyey arrintii ku saabsaneed ka sheekayntii laga sheekaynayey ribada iyo waxaas ribada iyo waxaa la midka darsigiinuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala calaa waclam wabilaahi atowfiiq